dowladda soomaaliya ayaa maanta sheegtay in soomaaliya aan lagu arkin kiisas cusub oo cudurka dabaysha sanadkii lasoo dhaafay dowladda ayaa soo dhoweysay tallaabadan waxayna sheegtay in tallaalku yahay daawada ugu habboon ee looga hortegi karo cudurka dabaysha haddaba sidee ayay arrintani ugu suura gashay dowladda waryaheena falastiin axmed iimaan ayaa arrimahan ka waraysatay agaasimaha wasaaradda caafimaadka doctor cabdiqani sheekh cumar runtii aada umahadsan tahay waxa waaye wasaaradda caafimaadka soomaaliya iyadoo kaashanayso hay-adda qaramada midoobay ee caafimaadka ku qaabilsan w h o waxay runtii ku guuleysteen muddo laba iyo toban bilood ah inaanan wax laga helin qof la jiray ama u dhiban cudurka dabeysha loo yaqaano taasna waxaa runtii dhammaan gobolada dalka soomaaliya iyo dhammaan degmooyinka waxa joogo wakiilo wasaaradda caafimaadka iyo w h o ay leeyihiin kuwaasoo runtii si dhow oo la socda cudurkan loo yaqaano dabeysha warbixin usocdana markasta usoo gudbiyo wasaaradda caafimaadka iyo hay-adda w h o marka warbixinadaas la aruuriyey iyo sidii joogtadaha loo sameynayay oo isha loogu hayay ayaa waxay xaqiijisay inaanan ilaa hadda wax laga helin qof la jirado laba iyo tobankaas bilood oo cudurkan dabeysha loo yaqaano
marka maxaa keenay in cudurkaan sanad lagu arkin oo dadaalo ah oo la sameeyey
runtii waxaa keena waxa waaye waxaa la xoojiyey oo joogtaa loo sameeyey talaalka dabaysha waxaa sanadkii ilaa saddex jeer la qabtay dhammaan inta badan gobolada dalka soomaaliya cambayno waaweyn oooo lagu talaalayo runtii carruurta sana ka yar waxa kaloo la sameeyey waxa wacyigelin badan oo la sameeyey waxaa kaloo la sameeyey waxa waaye in la xoojiyey waxa loo yaqaano xogta ama information systemka oo ah in dhammaan xarumaha caafimaadka ka shaqeeya si joogto ah ay dadka u wacyigelinayeen calaamadahana markay arkaan cudurkaas oo kale lagu tababaray inay usoo gudbiyaan runtii case marka waxaad dareemaysaa waxa waaye waddanka dhan haddii hal case laga helo waddankaas wuxuu gelinayaa waxa waaye ay tahay cudurkaas ama outbreak inuu dilaacay marka duty badan lagu geliyey investment badan loo sameeyey in runtii si guud intaas lasaga kaashado in aan wax badan laga artay
inta badan goobaha ay al-shabaabku ka taliyaan waxaa la sheegaa in aan laga ogolayn tallaalka marka goobahaasi sidee baa lagu xaliyey
runtii inta badan goobaha al-shabaabka ay ka taliyaan waa jiraan caqabado badan oo lagala kulmo inaysan tallaalkii o kale laakiin degmooyin badan ma aha only waxay inta badan diidan yihiin waa dowladda soomaaliya mooye hay-adda caalamiga ee qaramada midoobay way joogtaa wayna ka shaqeysaa meelaha ay shabaabka joogaan marka servicekiis ayaga ayaa furiyay ayagaa xogta soo aruuriya meel kastana waxay kuleeyihiin dad wakiilo oga ah oo soomaali ah oo xogta runtii ka keeno arrintan la xiriirta
marka ma la dhihi karaa soomaaliya cudurka waa laga cirib tiray in la sameeyo warkaas muddo intee la egay u baahan tahay si loo xaqiijiyo in cudurka laga cirib tiray soomaaliya waa la cirib tiray runtii oo si official ah looma dhigi karo waayo hadda waxaan ku guuleysanay hal sano waxaan sameynaa waxa waaye shan iyo tobankeeda waxaa isku imaan khubro kala duwan oo caalamka isaga imaanayo shir weyn lagu qaban doona nairobi shirkaas waxaa lagu vigogadanaa dhammaan khibradii halkii sana lasoo aruuriyey iyo waxyaabihii kala duwanaayo la arkay iyo macluumaadkii kadib khibradadaas markay soo baran ayaa haddana waxaa la gudbin doonaa typical neva dabriyo iyo intii wasaaradda ka socda waxaan is leeyahay sanadkan akhirkiisa haddii la waayo wax case ah runtii in si officiala loogu dhawaaqi doono in la cirabtira laakiin weli waxaan ku dadaalaynaa waxa waaye in dadaalkii meesha laga sii wado inaana runtii lasdhiganin oo la dhihin waa la cirabtiray laakiin waxaan xoojinaynaa waxa waaye dhammaan xarumaha inaan si joogto ah looga warhayo khibaradooda ay soo diraan ilaa si rasmi ah procedureka la maray lagu guuleysanayo loogu dhawaaqayo in la cirabtira cudurka marka tallaalku ma sii socon doonaa muddadaasi mise maadaama arag hal sano waa istaagi doonaa tallaalka maantaba dhammaan gobolada dalka wuu ka bilowday wuu sii socon doonaa ilaa si officially ah w h o hay-adda caalamka u qaabilsan iyo annaga aan uga soo saarno in cudurka la cirabtiray tallaalka wuu sii socon doonaa xarumaha caafimaadka si joogta usbuucli usbuuc kasta warbixinada looga soo qaadi doonaa tababaradii loogu talagala waa la qaban doonaa dhammaan waxay socday way soconayaan ilaa go-aan guud uu kasoo baxo oo lagu cadeeyo in cudurkiina dabeesha la cirabtiray
kaasi waxa uu ahaa doctor cabdiqani sheekh cumar agaasimaha wasaaradda caafimaadka ee dowladda soomaaliya oo khadka telefoonka ugu warramayey falastiin axmed iimaan